barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex-iyo tobanka bisha may sanadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala soo xusiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono xaaladda ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka maleeshiya dalka maleeshiya ardayga markuu yimaado markaas unbaa daran uu la kulmaa caqabado badan maadaama uu yacni wadankiisa uu kasoo tagay uu wadan kale u yimaaday ardayda ugu badan wadankan waxa waaye gobolada ay wax ka bartaan caasimadana sidoo kaleeto tiro aanan lasoo koobi karana barato
waxaan joogaa wadanka maleeshiya muddo shan sano ah sidaa sheegtana waxaan ka mid ahaa aasaasayaashii iskuolka global one
sidoo kale inta uu barnaamijkaasi socdo dhegaystayaasha waxaan u haynaa xiisaha aan u haynana waxaa ka mid ah
heestaasna waxaad ku maqli doontaan gabagabada barnaamijka ee marka horese ku soo dhowaada warkii dunida aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo waxa ka jira in madaxweyne donald trump uu duubo wadahadallada ka dhex dhaca xafiiska madaxweynaha ee oval office iyo aqalka martida ee aqalka cad trump ayaa hadal uu jimcihii soo dhigay bartiisa twitterka kusoo hadal qaaday duubista hadallada isaga oo u gudigay agaasimihii hore ee f b i da james comi inuu duubay mid ka mid ah wadahadallo qarsoodi ah oo dhex maray bilowgii sanadkan isaga oo ka jawaabayay su-aal la weydiiyey jimcihii ayuu afhayeenka aqalka caad shan spicer uu ku celceliyey in madaxweynaha uusan wax dheeraad ah ku darayn hadalka duubista waxaa kale uu spicer sheegay in fariinta madaxweyne trump aysan ahayn hanjabaad balse ay ahayd mid ka tarjamaysay xaqiiqada
mawjado weeraro xoogan oo xagga internetka ayaa lagu qaaday shirkado iyo hay-ado dawliga oo dunida guud ahaanba kuwaas oo keenay inay istaagaan shaqooyin badan isku daygan weerar ayaa wuxuu u muuqday ujeedkiisu in lagu xado software ay horumarisay hay-ad bastaas oo maraykan ah mid ka mida weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee britain waxaana ay keentay in hay-adda caafimaad ee qaran oo ay ku baaqdo weerar xoogan inuu dhacay isbitaalada qaar ayaa waxa ay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay samayn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayey inay helaan faylada bukaanadooda halkaas warka aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal duur wanaagsan kusoo dhowaada markan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka maleeshiya waxaa marti igu ah barnaamijka oo ka qaybgalaya cabdiraxiin cabdiraxmaan iyo jihaan cali xasan oo wax ka barta maleeshiya iyo cawaale axmed oo ah maamulaha iskuulka global one ee magaalada kuwaalalambuur dhammaantood waxa ay ku wada sugan yihiin caasimadda maleeshiya ee kuwaalalambuur ugu horreyn waxaan ku horumaray jihaan jihaan cali xasan goorma ayaa tagtay maleeshiya maxaase ka baratay halkaasi walaal nuur aada u tahay magaceygu waa jihaan cali xasan maxamed waxaan ka mid ahay ardayda wax ku bartay dalka maleeshiya dalka maleeshiya waxaan imaaday two thousand fourteenkii waxaan u imaaday waxbarashada heerka labaad waxaan diyaariyey master of management waxaana ka diyaariyey jaamacadda islaamiga university of malaysia waayah waa mahadsanta jihaan igu jir qadka oo kugu soo laaba doonaa cabdiraxiin cabdiraxmaana jeclaan lahaa inaan markaan u gudbo Eh, cabdiraxiin bal noogaga sheekeey een, xaaladaada waxbarasho iyo waktiga aad dalkaasi maleeshiya tagtay iyo hadda heerka aad marayso aad baa umahadsan tahay weriye bukhaari waxaan halkan ka salaamayaa marka koowaad bahda v o a sidoo kale waxaan salaamayaa ardayda waxay dhala barato wadankan malaysia magacaygu waa cabdiraxiin cabdiraxmaan qoryaale waxaan ahay ardayda dalkan wax ka barata waxaan imid labada kun iyo saddexdii ilaa iyo haddan oo aan ku dhameeyey digriigii koowaad haddan waxaan rajeynayo inaan mastarkeyga aan usii gudbay insha allah malaysiana waxa waaye afar sanaan ku suganahay oo hadda aan joogaa waayahay een, cawaale axmed ayaa isna ka mid ah eh, martida barnaamijkayga maanta Een, cawaalena waa maamulaha eh, iskuulka global one ee magaalada kualanambur cawaale iskuulka goorma halkaasi ka bilowdeen آه، نور بخاري هذه أيضا كل سلام يا أصحاب كله خد كي يقول جرتا iyo inta dhegeysanaysa barnaamijka sidoo kale eh, waxaan joogaa wadanka malaysia muddo shan sano ah Eh, sidaa sheegtana waxaan kamid ahaa eh, aasaasayaashii eh, iskuolka global one oo ujeedadiisu tahay inuu baas weeye ama wado loo maro waxbarashada heerka sare uu noqdo oo arday ardaydu ay ku diyaariyaan eh, muxuu ahaa luqadda academic english la yidhaaho ee loogu talagalay in qofku ardaygu uu ku dhigan karo jaamacadda marka eh, muddo shan sano ayaa hadda iskuolku shaqeynaya Eh, macalimiinta iskuolka wax ka dhigtaana waa macalimiin nagala yimid australia britain iyo wadamo kale oo luuqadooda koowaad ay tahay ingiriiska marka eh, waxaan xoogga saarnaa in ardayda aan ka dhisno akademika ingiriishka oo si ay ugu fududaato in jaamacadda ay eh, ku qaadan karaan luuqadda ingiliishka oo ah luuqadda guud ee dalka malaysia jaamacadaha looga barto waayahay marka eh, maadaama aad eh, ardayda bartaan luuqadda englishka ka hor aan intaysan jaamacadda bilaabin heerkii doonan ha noqdaan eh ardayda idin timaado ma soomaali keliya mise een, arday kale oo maaragtay eh, aan soomaali ahayn aad idin yimaada
runtii ardayda soomaalidu labadan sano ee ugu dambeeyey unbay eh, numberka numberkoodu noogu soo badanaya laakiin eh, iskuolka ardaydiisu uma badnayn soomaali inta ma- eh, ma- dadka ugu tirada badan ama majoritigu waxay ka yimaadaan dalalka bariga dhexe ama middle east libya saudi arabia yemen syria wadamadaas adugu middle east laisku yihahdo iyo central asia sida kazakhstan uzbekistan tajikistan wadamadaas xoogaa nambaro yar baa nooga yimaada china iyo kuria iyo dalal kale oo iska yaryar sida sudan oo kale ciidana ardayda ka timaada laakiin labadii sane lasoo dhaafay khaasatan eh, dabeeqadii sanadkii hore ilaa sanadkan ardayda soomaalidu aad bay usoo kordhaysaa Eh, marka maxaa yeelay iyagoo ugu xilanaya malaysia laba arrimood oo muhiima tayada waxbarashada dalka malaysia oo aada iyo aada u sarreysa eh, caalamkana laga aqoonsan yahay gaar ahaan caalamka hore u maray Eh, iyo eh, wadanka oo wadan islaama ah amnigiisuna aada u wanaagsan yahay oo ardayga aanan ka walwalaynin xalaal xaaraan xagee ku tukataa cuntada maqaadan ka gadataa mase xaggaas iyo infrastructureka waxa la yidhahdo kaabaha dhaqaalaha sida transportka iyo jidadka iyo basaska tareenada waxaas oo ay dalkani ku horumareen oo ardayga u sahlaya meel walba inuu u socdo jaamacadaha tusaale ahaan eh, qaar baa magaalada banaankeeda ku yaala qaar baa gobolada ku yaala qaar baa eh, magaalada centerkeeda ku yaala way u fududahay ardaygu meel kasta isagoo degan inuu jaamacadii uu doono uu aado marka waxyaabahaas oo kusoo jiita ardayda islaamka ah ee dalkan ayaa kalifaysa in ardaydii soomaaliduna ay soo badato waayahay waa mahadsan tahay Eh, jihaan qofka markuu ku cusub yahay een, dalka maleeshiya dhibaatooyinka ama caqabadaha ka hor imaan kara eh, maxaa ka mid ah Een, ah, walaal nuur een, waa mahadsan tahay dalka malaysia een, ardayga markuu yimaado een, markaas unbaa daran uu la kulmaa caqabado badan maadaama uu yacni wadankiisa uu kasoo tagay uu wadan kale u yimaaday waxyaabo badan culturekii ama dhanka waxa muxuu ahaa languageka isfahamkii waxyaabaha inay ku adkaadaan oo kale laakiin hadduu hal mar wadanka yimaado uu la qabsado waxbarashadii uu wadanka yacni joogo ardayga waxaa waaye wax caqabado ah lama kulmaayo loo dhihi Een, wadan kale waa isfahmi kartaa wadan masha allah oo islaamig ah waaye oo yacni dadka islaamkana aada ugu wanaagsan soomalideena muxuu ahaa aada u jecel marka wax dhibaato ah annaga ardayda soomaaliyeed qabaan dalka maleeshiya waa garta waa garta waa yahay Een, cabdiraxiin cabdiraxmaan eh, ka waran ardada soomaalida ee ku sugan eh, dalka maleeshiya ma leeyihiin urur ma iska warqabaan Een, xaalkooda ka waran
aada ayay umahadsan tahay weriyi bukaari malaysia waxay leedahay urur arday oo soo jireen ah sidaan hadda aan ku qiyaasahayna dhowr iyo toban sano jiro waxaana guddoomiye u ah oo guddoomiye lasoo doorto oo ah nin yidhaahdo maxamed timo sanad kastana waxaa la qabtaa doorasho oo ay ka qayb qaataan ardayda halkan ku sugan sidaas ayaana urur aan ku dooranaa isaga ayaanan markaasi noo maamulo wixii xagga waxbarashada ah isagoo xiro la sameeyo jaamacadaha kala duwan sida jaamacad kasta waxay leedahay guddoomiye arday sidaas ayayna micnaha ay ku wada xiriiraan waa garta marka jaamacadaha ay ku badan yihiin ma kuwa caasimada ku yaala mise ardada soomaalida gobol kasta ayaa laga heli karaa ardayda ugu badan wadankan waxa waaye gobolada ayay wax ka bartaan caasimadana sidoo kaleeto tiro aanan lasoo koobi karin ha barato laakiin waxaa loo badan yahay gobolada Een, cawaalo waxaad tahay qof wadanka wax badan jooga adiga een, iskuulna waad ka furteen oo maamulo ayaad ka tahay marka waxaan filayaa inaad si weyn uga warheyso xaaladda ardada soomaalida ee halkaas wax ku barta marka tiri ahaan eh, ma qiyaasi karaysaan een, ardayda soomaaliyeed ee maaragtay dalkaas wax ku barta Eh, runtii in badan ayaan isku eh, daynay inaan helno tira saxa ardada dalkan ka dhigata tiradu wayna korodhaa way hoosna way u dhacdaa marka runtii tira saxa lama hayo Eh, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah mudana waa isku eh, daynay eh, eh, dadaal badan baan ugalnay inaan numberka saxda helo Eh, waxaa laakiin eh, noo saamici waayey dalka oo xogaa dhowr eh, state u qaybsan oo kala baahsan iyo ardayda oo ku kala no- eh, jirta jaamacado kala duwan oo qaar gobolada yihiin runtii eh, qaarka ugu badan ba la oran karo iyo eh, muxuu ahaa ururka ardayda ee hadda cabdixeen ugu xusay oo dadaal badan ku jira laakiin eh, xagga resourceka ama manaafacaadka ay howlahaas dal ku gaari lahaayeen weli aan helin oo taageero badan u baahan taas ayaa saamaxaysa numberka saxda ah inaan lahayn laakiin ardayda soomaalidu taariikh ahaan waxaan ognahay ilaa iyo sagaashamiyadii xoog bay usoo geli jireen dalkan Eh, jaamacadaha ugu waaweyna way ka qalin jabiyeen waxaa jira eh, macalimiin ka baxay dalkan arday ka baxday oo hadda jaam- macalimiin ka ah jaamacadaha dalka qaar lecturer yihiin qaar professor gaareen qaar associate professor yihiin Eh, muxuu ahaa marka soomaalidu taariikh waxbarasho dheer ayay ku leedahay laakiin eh, xo- yacni waayahan dambe markaan eh, xaqiiqda ka hadlo xagga qualityga ardayda tayada xagga eh, basic ama foundationka ardayda imanaysa eh, dhowrkii sane lasoo dhaafay way xoogaa way way liidatay maxaa yeelay dalka waxbarashada dalka ka jirta ayaan ahayn mid eh, eh, eh, muxuu ahaa ishig soo taxanayd oo isku xidhnayd sanado badan isku xidhxigtay oo ardayga u sahlaysay in uu aasaasigii oo dhan soo qaato marka waxaad arkaysaa ardayda qaar markay jaamacadaha galaan way ku adkaataan eh, waxaana ku adkaanaya eh, maadooyinka qaarkood oo asaasigii hore la xidhiidha Eh, waxaad markaa waxa kale oo dhacday sanadaha lasoo dhaafay waxay ardayda u badan yihiin soomaalidu inay gasho eh, artska waxa la yidhaahdo businesskuba ha ugu badnaado halkii eh, runtii inkastoo dee xagga eh, eh, eh, muxuu ahaa businesska iyo iyo financigaba dalkanu ku horumaray wuxuu kaga sii horumarsan yahay xagga engineeringa jaamacadahoodu eh, iyo i t-ga labadaas maado ayay aada iyo aad dad asia uga horumaray yihiin Eh, marka eh, waxaan jeclaan lahay runtii oo wanaagsanaan lahay inaan aragno arday badan oo soo galaysa maadooyinka engineeringa iyo i t-ga kuwaas oo ah kuwo dhaxalgala oo dalkoodiina ay wax uga qaban karaan caalamkao dhanna meel kasta ay uga shaqaysan karaan laakiin haddii boqolkiiba toddobaatan siddeetan aad arkaysa ardayda business baranaysa xoogaa marka eh, suuqii baa laisku ciriirinayaa wax badan oo individual mooye eh, guudna dalkii kusoo kordhin mayaan marka eh, xagga foundationkana way ficlaan lahayd ardaydu marka ay dalka timaado waxaa jira jamcado ama collegeyo fara badan oo bixiya foundation courses oo hal sana ama lix bilood ah inay galaan oo yani foundationka marka leeyahay xataa science-kii iyo xisaabta keliya ma aha waxaa la barayaa waxaa yidhaha study skills qofku habku wax ugu baran lahaa tertiary ama academic education way ka duwan tahay waxbarashadii hore yani bugaag fara badan ba ardayga sida oo shan boqol kun bajan kasta loogu tuura leeso wax kasoo qoro soo diyaari ardayga haddaan oqoonin habka waxa maaragtay study skillski lahayn oo dalkiisii aanu kusoo baran xoogaa way ku adkaanaysaa waqti way ku qaadanaysaa laakiin runtii ardayda soomaalidu waa dad dad dadaal badan waa dad maskax badan waa dad yani aad iyo aad u karti badan hadday helaan taageero muxuu ahaa meel iska soo saari kara kana dhex muuqan kara mujtamaca kale khaasatan waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dumarka gabdhaha ayaa hadda meel kasta ka horeeya xagga waxbarashada ragga marka gabdhuhu aad iyo aad way yartahay gabdho daroob gareeya jaamacadaha oo ka baxa oo intay ku adkaato suuqa iska gala laakiin ragga numberkaa ka badan marka muxuu ahaa xaggaas waxa weeyaan intaas baan rabay inaan kaxuso
waaya waaya waa mahadsan tahay cawaale si wanaagsan aad u faahfaahisay qodobkaas cabdiraxiinow maadaama hadda adiga aad ka mid tahay ardayda waxbarta gaar ahaan jaamacadda qeybteeda koowaad ka waran ardayga hadda ku cusub ee waddanka yimid ee soomaaliga ah ee raba inuu waxbarasho halkaasi ka bilaabo maxay tahay talooyinka aada usoo jeedin lahayd
runaantii waxaan kula talin lahaa ardayga imaanaya malaysia marka koowaad inuu iska soo dhiso luqada englishka oo number one wadanka wax lagu barta eh taasoo arday badan sidaa la socono jaamacadihii daroogareeyey sababa sababa la xiriira luqada awgeed waxaana jiro hadda qadka guli jiro cawaale oo barnaamijyadaas halkan u qaabilsan inuu ardayda keeno inuu luqada ka diyaariyo kadibna uu jaamacadii u hareeyo number one waxaan kula diyaarinaya waxaan kula talinaya arrinkaas kan labaadna waxaan sii lahaa talo inuu micnaha qeybaha ugu muhiimsan dugsiga sare markuu soo qaabto qeybta uu targetka u saarayo inuu yaqaano tusaale arday badan oo halkan waxaa joogo markii wadanka ay kasoo tegayeen fikrad gooni ayay wateen oo maadadii ay qaadan lahaayeen aan way bara lahaayeen way kasoo fikireen halkaa markay imaadaan waalidkiga cadaan waxay kula talinayaan inay maado kale oo sida doctor engineering uu ardaygii uusan ka bixin inay ku qasbaan taasoo sabab u noqota ardaygii waxbarashada inay sii wada waayo marka waalidiintana ayagana waxaa talo kusiinayaa inay joojiyaan ardayga waxa sida hubbigiisa ama waxa uu ku fiican yahay loo daayo waayahay jihaan haya adiguna maxaad ku dari lahayd oo aada u haysaa ardayda soomaalida
ugu horeyn ardayda soomaaliyeed maleeshiya somehow caqabado badan ay kala kulmaan markay yimaadaan tusaale oo kale waxaa jira arday muxuu ahaa waxbarashadooda ha iskuulka ka been sheega oo shahaadooyin feeg la yimaada dalka maleeshiya markay yimaadaan sanadada ugu horeeya oo kale waxbarashada ku fashilma ayagoo muxuu ahaa reerkiina qarash geliyey xitaa muxuu ahaa qarashka ka sokow qofka hadduusan hadduu hami lahaa uu hamigiisa uu gaarina macnaha uu waxbarashada ay ku fashilma markiisa hore uusan waxbarashadii yani hore usii socda ay u yeelan marka yani ardayda soomaaliyeed ee waxyaabaha ka waantoowaan iyo muxuu ahaa ardaygu inuu og yahay exactly markuu u socdo waxaa jira dad badan oo yimaada caafimaadku biiraayo haddana ka bedelanayo engineering aadaayo haddana muxuu ahaa i t aadaayo marka ardayga soomaaliyeed intii soomaaliya joogo inuu waxbarashadiisa macnaa dad maleeshiya joogo lasoo xiriiro dan jaamacadaha isagoo og marka jaamacaduu rabo uu doorto dana uu program khaas ah uu ku yimaado wadanka uu kusoo galo oo yacni uu ku yimaada student visa approval isagoo loo soo saaray marka ardayga asagoo isku toosan waa inuu wadanka yimaadaa cawaale adiguna maxaad kusoo gabagabayn lahayd oo tale ah oo aada u haysaa ardayda imaan doonta iyo kuwa hadda wax ka bartaba dalka maleeshiya aada iyo aad baa umaasan tahay bukhaari arrinta ugu muhiimsan een rabo inaan hobka ka hadlo waxa weeyaan aqoontu adduun dunida oo dhan maanta waxa lagu tartamaya waa aqoon wey maalna laguma tartamayo muxuu ahaa natural resource waxa la yidhaahdo waxyaaba dabiici oo dalkaaga yaalla iyo badtaalana laguma tartamayo aqoonta lagu tartamaya dal walba aqoonta dadkiisu intay la eg tahay ayaa hantidiisu la eg tahay dalna waxaa burburiya aqoon la-aan sida dalkayga oo kale haddii dadku aqoon la-aan lahaayeen maba aanu burburen dalku maxaa yeelay qofka aqoonta leh uma degdego wax wax burburinaya ee wax bisid ayuu muxuu ahaa ka fekeraa iyo horumar sidaa awgeed horta qofka yani waalidiinta waxaan kula talin lahaa hadday wax maalgelinayaan inay maalgeliyaan waxbarasho tayo leh ardaygana lagu controlo waxa uu baranaya inay sax yihiin mararka qaar waan garan karaa in waalidkii masirkiisii aqoontii aanu lahayn wax ka ogaan lahaa laakiin dad kale ayuu weydiin karaa waalidka caqli baa ilaahay siiyey dad buu weydiin karaa iskuul anaguna soo wici karaa iskuulku soo wici karaa muxuu ahaa ii sheeg dad kalu wax warbixin weydiisan karaa marka taladaydu waxa weeye waxbarashada marka hore in lagu dadaalo marka xiga in warbixin sugan oo cad ardayga iyo waalidkuba haystaan intaana dalka soo aadin maxaa yeelay waxaan diidaynaa arday badan in ayagoon diyaar ahayn inta waxbarasho loo soo diro ay suuqa taagan yihiin oo waxbarashada wadi waayaan midda kale ardayga in lagu dhiirigeliyo lix bilood ama ugu yaraan sanad in uu waxbarashada iska hagaajiyo oo isagiyo ilis waxa la yidhahdo international ilis programka english programka iyo haysta band fiican grade fiican uu jaamacaddi galo si markiiba uga baxo dhibaatada kale bukhaari aan u sheegay waalidiinta ardada waxa weeye ardada marka la gee ardaygu markuu galo jaamacadda jaamacadda laftirkeeda ayaa waxay leedahay inay ku celinayso sanad ama in ka badan oo luuqadi ah oo ardaygana halkaa uu ku habsaamo oo shan sano lix sano ay dhacdo in uu jaamacad ku jiro jaamacadda lacagta lagu bixiyo luuqadda iyo jaamacadda iyo lacagta inagu aan ku barnaa wax isku dhow maaha inagu aan ku barno dugsiga luuqado uu ku bar ayaa nus ama kasii in ka badan kasii yar sidaa awgeed ardayga isagoo diyaarsan oon degdegaynin waa in uu luuqadiisa dhamaystaa sidaas ayuu ku guulaysan karaa wax daroob aad la yidhahdo isku jaamacaddi ka cararaya oo wadi weynaya oo ku wareeraya markaa way iska yaraanayaan intaas ayaan fari lahaa xagga shuruucda tiisooyinka lagu imaanayo waxaasoo dhan iskuolka mas-uulka ah ardada waxaan kaloo kusoo caawinaynaa anagu free consultation baa ardada siinaa yacni la talin aan waxba ku joogin oo bilaasha jaamacadda ku haboon muxuu ahaa isheeg aqoontiisu ardayga intay la eg tahay marka uu diyaar u yahay in uu jaamacadda gala iyo inaanu diyaar ahayn wax kastoo aan ka caawin karno ayaan halka diyaar ulanahay laakiin macluumaad sugan ayaan ku dhiirigelinayaa ardadayada dalkii ka imaanaysa iyo waalidiintoodu inay helaan kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxiin cabdiraxmaan iyo jihaan cali xasan oo wax ka barta maleeshiya iyo cawaale axmed oo ah maamulaha iskuulka global one ee magaalada kuwaalalambuur waxay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinayay dhegaystayaal barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha aniga oo jamaal axmed cismaana ayaana idinla socodsiinaya kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha naadiga kubadda cagta chelsea ayaa waxa ay xalay u dabaaldegtay horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaga kadib markii ay ka adkaatay naadiga west bromich albion kulan naadiga west bromich albion ay martigelisay naadiga chelsea ayaa waxaa daqiiqadii labiyo siddeetanaad ciyaaryahan mashaawi uu dhaliyey goolka keliya naadiga chelsea ay ku badisay waxaana ay ciyaartaasi ka dhigtay goolkaas in naadiga chelsea ay u dabaaldegto horyaalka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ee premier leaga oo sanadkii hore naadiga lester ay ku guulaysatay everton iyo watford ayaa sidoo kale dheelay waxaana ay ciyaartaasi ku dhammaatay gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta ee everton ay ku awoodroonaatay dhegaystayaal maanta waxaa dhici doona kulamo kale oo weli maadaama horyaalkii lagu guulaystay waxaa jira kaalmaha kale oo kusoo xiga ee champions leaga lagu soo aadayo yuruba league ay kooxuhu ku hardamayaan naadiga manchester city waxay la ciyaari doontaa naadiga lester city banley iyo a f c barnmouth ayaa dheeli doonaa southampton waxay la ciyaari doontaa naadiga middlesbra swan city iyo sunderland ayaa dheeli doonaa arsenal ayaa la dheeli doonta oo ay marti u noqon doontaa naadiga stock city dhegaystayaal horyaalka dalka talyaanigana naadiga fiorentina ayaa la dheeli doontaa naadiga lasio atlana iyo ac milan ayaa ah kulan kale oo xiiso badan la wada sugayo dhinacayo dalkaasi sbain naadiga sbanyol waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee valencia osasuna waxa ay markaasi martigelin doontaa naadiga granada maalinta berita ah kulamada horyaalkaasi waxaa sidoo kale ay yihiin naadiga real madrid iyo sevilla ayaa ah kulan xiiso badan iyadoo naadiga kubadda cagta ee barcelonana ay la dheli doontaa naadiga las balmas dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha markaana aanu jaleecno dhinaca heesaha waxaan idin soo qabanay codadka farxii kabayare iyo ilka casaqays
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirahee ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kudu sii hayaan kalgacalku daawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirahee ka baxan ubaxu kala noocyahan egmada kudu sii hayaa kalgacalku daawada qorkodu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro qof ku kulana raasqabo qorkodu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro qof kukulana raasqabo kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
codadka baxsan ee fanaaniinta farxiya fiska iyo ilka case qays dhegaystayaal waxa ay gunaand u ahaayeen idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa soo jeedinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhammaantayba anagoo isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
rajadu kayd bayahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa duway intaan keligay rogrogay habeenkoo kala bartagay hordada meeqaan ka tacay rajadu kayd bayahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa duway intaan keligay rogrogay habeenkoo kala bartagay hordada meeqaan ka tacay korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda ku leeye kashiyo laabtanaysa korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda ku leeye kashiyo laabtanaysa kabo oo ii kabo ramag dhalay kabo